munaasabad lagu dooranayo hoggaanka naadiga akhriska ee qoraalka gobolka mudug ayaa lagu qabtay magaalada gaalkacyo munaasabadda ayaa waxaa ka qayb galay mas-uuliyiin ka tirsan maamulada galmudug iyo puntland iyo bulshada qeybeeda kala duwan doorashada waxaa ku guuleystay mowlid cabdiwaahid axmed guddoonka halka ku-xigeenka ay ku guuleysatay kaafiya nuur warsame waxaana natiijada doorashada ku dhawaaqay gudoomiyaha guddiga doorashada waxaan ku hormarayaa doorashada gudoomiye ku-xigeenka waxaa keliya goobta yimid kaafiyo waxaa marinay shuruucda u taallay guddiga oo ahayd in ciisha loo gacan xubno u gacan taagaan qofka guddigaas ciisha gudoomiye ku-xigeenka u tartamay markii la waayo qof la tartama waxaa gacanta u taagtay labaatanka xibnood ee ururka oo ahaa xildhibaanada wax dooranaya waxay kaafiyo saas ku noqonaysaa gudoomiyaha gudoomiye ku-xigeenka naadiga markaa ugudagoonatiijada gudoomiyaha faadumo yacquub maxmed oo u tartamaysay gudoomiyaha naadiga waxay codkii ka heshay sideed cod waxaa kaloo sheeg la tartamayay saaxiibkay mawliid mawliid cabdiwaaxid maxamed oo isagoon helay labaiyo toban cod qaar ka mid ah mas-uuliyiintii ka qayb galay munaasabadda ayaa bogaadiyey sida ay u qabsoomtay doorashada waa halbowlo muhiim u ah haddii la tayeeyo gaalkacyana wax badan insha allah ka bedeli doonta gaalkacyo waa ogsoontihiin waa bartamaha soomaaliya waa meel ummad soomaaliya kala duwdegan tahay intaan ayayna uga baahanta tayayn iyo micno qiima leh kow waxaan rabaa inaan kula taliyo oo aan isleeyahay waajibaadkiina ay ka mid tahay koruqaadidda aqoonta bulshada in muxuu ahaa naadigan uu ka shaqeeyo aqoonta bulshada in kor loo qaado sidoo kaleta dhiirigelinta akhriska carruurta iyo muxuu ahaa haweenka asagana in kor loo qaado naadiga akhriska iyo qoraalku wuxuu u aasaasan yahay gobolka mudug ee degmooyinka gaalkacyo keliya ma ahan waxaa laydinka rabaa mawliid iyo kaafiyo iyo saaxiibada codka siiyey oo labaatanka xubnood ah oo halkan fadhida inaad gaarsiisaan degmooyinka gobolka mudug dhammaantood in la wada gaarsiiyo waxaan rabnaa haddii ilaahay idmo waxaad nasiib u yeelateen inaannu diyaar idin nahay oo idin heelan nahay inaan idinla shaqaynana diyaar u nahay madalihii akhriska inaan idinkala shaqayno bulshada inaannu idinla wacyigelinno inaan diyaar idinla nahay si kastaba doorashadan ayaa ka tarjumaysa in guud ahaan bulshada ay dooran karaan qofka ay rabaan